بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فاجعل أمورنا كلها سهلا سهل الله كل ما عصر علينا بحرمة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم baabu shuruudi salaati salaada shardiyaalkeedii baabkeedii weeye wuxuu u baab yahay baabkaani shuruuddii salaada shuruudaasoo noqonaysa shuruudu sixa maxaa yeelay waxaa kala jira shuruud ulwujuub iyo shuruudu sixa shuruudda laga rabo qofka ay salaadu ku waajibayso iyo shuruudda ay salaadu ku ansaxayso labadaas ayay kala yihiin shuruud alwujuub horay ayaynu usoo qaadanay cashirkii kan ka horreeyey qofka ay salaadu ku waajibayso shanta salaadood waa tii aynu soo marnay walaa tajibu ila cala almuslimi albaaligi alcaaqili aldaahiri min alxaydi waannifaas bacda dukhuuli waqtiha halkaa ayuu ku soo sheegay shuruud alwujuub baabkaana wuxuu sheekhu ugu talagalay shuruudu sixa shuruudda salaadu ay ku ansaxayso oo haddii la waayo aan salaaddii la helayn ashuruudu shardiyaalkii lisixati salaati salaada asixiddeeda loo shardinayey u shardi ahaa salaada asixiddeeda arbacatu weeye alawalu kan ugu horreeyaa addahaaratu ka daahir ahaansho weeye canilxadathayni labadii xadeth laga daahir yahay xadethkii yaraa waa wixii wasaqaad waajibiya iyo xadethkii weynaa janaabadii iyo waxyaabihii qubayska waajibinayay labadii xadeth ba in laga daahir yahay weeyaan wa caninnajaasati najaasadiina laga daahir yahay allatii najaasadaasoo laa yucfaa aan la cafinayn canhaa najaasadaas fil jasadi looga daahir yahay jirka iyo wal malbuusi kan la xidhan yahay waa dharkii iyo wal makaani makaankii lagu tukanayaba qofka badankiisa jirkiisa maradiisa uu maran yahay oo uu xidhan yahay iyo makaanka uu ku tukanayahayba waa inay daahir ka yihiin najaasadii aan la cafinayn wa caninajaasati najaasadiina laga daahir yahay allatii najaasadaasoo laa yucfaa canhaa aan la cafinayn taasoo fil jasadi ku sugnayd iyo wal malbuusi kan la xidhan yahay kan la labisan yahay waa maradii iyo wal makaani makaankii iyo booskii uu ku tukanayay qofku intaba waa inuu ka daahir yahay najaaso aan la cafinayn wathaani shardiga labaad shardiga koowaad waa dahaaradaas labadii xadeth iyo najaasaba laga daahir yahay haddii la waayo intaa middood oo qofkii ama labadii xadeth midkood uu qabo ama najaasa ay ku taallo salaaddiisu ma asaxayso shardigaa dahaarada ah ayaa maqan wathaani shardiga labaad satrul cawrati cawradii oo la qariyo weeye min acla albadani jirka meesha u sarraysa xaggeeda laga asturo iyo wa jawaanibihii badanka dhinacyadiisa lilqaadiri xaal uu u sugnaaday asturkaasi kii awooday calayhi cala satri asturka kii awooday walow sallaa haba ku tukadee fi dulmati meeshii mugdiga ahayd munfaridan isagoo gooni ka ah caninaasi dadka shardiga labaadi wuxuu yahay oo salaada shuruuddeeda ka mid ah qofka tukanayaayo inuu qariyo cawradiisa cawradiisa inuu qariyo oo uu ku qariyo maro ama shay adag oo reebaya jirkiisa midabka uu leeyahay in laga sheekeeyo maro adag oo mancinaysa oo diidaysa qofkaan jirkiisa in la tilmaamo midabka uu leeyahay ama waa cad yahay ama waa madow yahay haddii mukul un loo jeeda laakiin aan la kala garan karin midabka uu leeyahay jirkiisu kaafi weeyaanoo maradaa waa lagu tukan karaa laakiin mara khafiifkii inta ka badatay xuub ah ayada dhan oo qofku markii uu qabo jirkiisa la garan kara midabkiisa oo laga sheekayn kara inuu cad yahay iyo inuu madow yahay taasi casurkii ma noqonayso marka cawradii oo la asturo weeyaan xaggee baa laga asturayaa cawrada kor iyo geesaha ayaa laga asturayaa dhinacan kore iyo geesaha ayaa laga qarinayaa cawrada ama hoos miyaa in laga asturaayo waajib ma ahan oo cawradii haddii kor iyo dhinacyada laga qariyo oo qofkani kamiis buu ku tukanayaa uu qabaa tusaale ahaan ama macawistii buu qabaa ninkani korna hadda waa ka qarsoon tahay geesahana way ka qarsoon tahay hoos laakiin way ka furan tahay oo hoos kama asturna waxa dhiba ma lahan weeyaan geesaha iyo kor unbaa la rabaa in laga soo dado oo cawrada laga soo asturo satrul cawrati cawradii oo la qariyo weeye min aclal badani jirka meesha u sar meeshiisa sare laga asturo iyo wa jawaanibihi badanka dhinacyadiisa lilqaadiri buu u sugnaaday satrigaasi lilqaadiri kii awoodana xaal uu u sugnaaday caleyhi asturka qofkii aan asturba awoodin hadde oo uu wax cawradii ku astu uu ku asturtaba aan helayn kaasi isagoo aan qaawan buu iska tukanayaa waan gaari doonaa xukumkiisa walow sallaa haba ku tukada qofkaasi iyo fi dulmati mugdigii munfaridan asagoo gooni ka ah caninaasi dadka meel aan dadba uga jeedin oo mugdiyaba hameen mugdiyaha ku tukadee waa shardi inuu cawradiisa asturo qol yar iyo khaymad yar buol yaroo mugdiyuhu ku jiraa oo qofka arkaya aan la arag ma ku tukan kara astur la'aan mar walbe uu tukanaya hameynya maalin ama ha la arkaya ama yaan la arkine inuu cawradiisa asturaayo waa ku waajib cawradu maxaa la yidhaahdaa marka inta la asturayaah waa imisa maxaa cawraa maxaanse cawra ahayn raggii iyo dumarkii wa cawratu dhakari ninka cawradiisii iyo walamati addoontii fi salaati salaada dhexdeeda marka ay ku sugan yihiin maa bayna surati xudunta iyo wa rukbati jilibka inta udhaxaysa weeyaan laakiin yajibu waxaa ku waajibaya caleyhimaa dushooda ninkii iyo addoontii satru surati xuduntii oo la qariya iyo wa rukbati jilibkiiba aydan sida horoo kale marka ay salaada ku jiraan ninka ragga iyo gabadha addoonta ee milkiga loo leeyahay inta inay asturaani ay waajib tahay oo haddii ay ka tagaan salaaddii ay sa asaxayn waxa weeyaan waa inta udhaxaysa xudunta iyo jilibka ayagii see laga yeelayaa marka inta udhaxaysa waatan la yidhiye jilibkii naftiisii iyo xuduntii sidee baa la yeelayaa iyagana in la asturo ayaa waajiba maxaa yeelay maa laa maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fa huwa waajibun ayaa la yidhaahdaa waajibkii ayaanba dhammaystirmaynba ilaa in ayaga la asturo maahane marka ayagiina in la asturayo waa waajib marka intaas inay qariyaan ayaa waajib ku noqonaysa xilliga ay tukanayaan haddii meel intaa ka mid ah ay bannaanaato oo aan la asturin salaadaasi ma jirto oo shardigaa ayaa ka maqan wa cawratu dhakari ninkii cawradiisa iyo walamati addoontii fi salaati xaal ay ku sugan yihiin salaada labadoodu maa maxalkii weeye bayna surati xudunta iyo wa rukbati lowga u dhexeeya inta jilibka iyo xudunta udhaxaysa laakiin yajibu waxaa ku waajibaya calayhimaa labadaa dushooda ninkii iyo haweenaydii addoonta ahayd satru surati xuduntii in la qariyo iyo wa rukbati jilibkii ayadun sida hore oo kaleba wa cawratu lxurati taas waa waa raggii iyo gabadhii addoonta ahayd ee milkiga ahayd wa cawratu lxurati gabadhii xorta ahayd cawradeeda xuradii alkaamilati ee dhammaystirnayd jamiicu badanihaa jirkeeda dhammaan weeyaan marka ay salaada ku sugan tahay ila alwajha wejiga ma ahana iyo walkafayni labada calaacalood gabadha xorada ah ee dhammaystiran oo wax addoonnimo ahiba aysan soo gelin cawradeedu waxa weeyaan marka ay ku jirto salaada inta laga rabaa inay asturto waa jirkeeda oo dhan ilaa wejiga iyo labada calaacalood mooyaane wejigiina ad qayb ka mid a in la asturayo waaba waajibba dhabanada iyo dhinacaana iyo geesaha iyo qaybahaas wejigiina in la asturaayo waa waajib ilaa maradiibaaba qabanayseoo haddii aan intaa la asturin maradiiba ma qabanaysee wa cawratu alxurati gabadha xorta ahayd cawradeedii alkaamilati ee dhammaystirnayd jamiicu badanihaa jirkeeda dhammaan weeyaan ila alwajha wejiga maahana iyo walkafayni labada calaacalood waman cajaza qofkii ka caajisa oo u tabar waaya can sutri cawratihi cawradiisa oo la asturo bisalaati salaada dhexdeedana la asturo sallah wuu tukanayaa caariyan isagoo dhar la ayuu tukanayaa walaa icaadata soo celina caleyhi korkiisa ma ahaan qofkii ka cajisa oo waayo wax uu isku asturo xilligii uu tukan lahaa mara uu labisto cawradiisa uu ku qariyo iyo wax kalaba waa waayey qofka isagaa isagoo dharla ayuu tukanayaa goormo ayuu tukanayaa marka salaada waktigeedii uu sii bixi rabo uu ciriiri noqdo ama marka uu ka quusto in uu in uu helayo dhar iyo wax uu isku asturo inuu helayo markii uu ka quusto marka ayuu tukanayaa isagoo dharla hadhowtiina soo celinmaya weeyaan salaadaas waman cajaza qofkii ka cajiza oo u tabar waaya oo waaya can satri cawratihi cawradiisa oo la asturo ka cajiza fi salaatina lagu asturo salaa wuu tukanayaa caariyan isagoo dharla walaa icaadata soo celina caleyhi korkiisa kuma waajibin wathaalithu shardiga saddexaad oo shuruuddii salaada ka mid ihi dukhuululwaqti xilliga geliddiisii weeyaan walow bikhalabati danni malaha adkaanshihiisaba ha ku gale fi salaati salaadii baa loo shardinayaa salaadii almu'aqatati ee la waqtiyeeyey kalfardiba weeye salaaddii faradkahayd al asliya ee asalka ahayd faradkii asalka ahaa weeyaan iyo wa tawaabicihi faradkaas waxyaabihii raacayey wa wujuudu sababi sababkii oo la helo ayaa shardiya yaqiinan hubaalna loo helo filatii salaadii lahaa sababun sabab uu u sugnaaday ka salaatilkusuufi dayaxmadoobaadka salaad qoraxmadoobaadka salaadiisii weeyaan ka salaatilkusuufi qoraxmadoobaadkii weeyaan laa tasixu asixi mayso salaatun salaad salaadaasoo mu'aqatatun mid la waktiyeeyey ah xataa yadkhula ilaa uu ka galo waktuha waktigeedu walaa salaatun salaadna asixi mayso salaadaasoo lahaa sababun sabab uu u sugnaaday xataa yuujada ilaa laga helo sababuhaa salaadaa sababkeedii yaqiinan hubaal ahaana loo helo shardiga saddexaad ee shuruudda salaada ka mid ihi waxaa weeyaan salaadaas waktigeeda inuu galo salaaduhu saddex ayay noqdaan marka salaad waa salaad mu'aqata oo wakti leh xilli go-an bay leedahay salaadna waxay leedahay sabab keena oo sabab baa loo tukadaa salaadna waa iska mudlaq oo sababna ma leh waktina ma leh sunnooyinka qofku iska deldelayoo kale aan waktiga lahayn marka waxaa shardiya salaada waktigeedii inuu gala ayaa shardiya khalabatu danniba ha ku gale nafsul amarka ayaa la fiirinayaaye iyo danulmukalafka haba ku gala weeyaane oo cibaadaadka waxaa loo shardiyaa waxaa lagu ogaadaa yacni danulmukalaf iyo nafsul amarka qofkaani marka waa dadaalayaa waa ijtihaadayaa salaada in waktigeedii galay ayuu ku dadaalayaayo calaamadihii lagu yaqaanay salaada waktigeeda ayuu fiirinayaa malihiisa markii ay ku xoog badato oo ay ku qaalib noqoto qofkaa malihiisa salaada waktigeeda inuu galay marka ayuu tukanayaa wey salaadu haddii ay wakti leedahay in waktigeedii galaa shardiya maxaa ka mid a salaadaha waktiga leh kal fardil asliyi waa salaadii faradka ahayd faradkii asalka ah weeyaan oo asliga ahaa sida shanta salaadood oo kale faradka aan asalka ahayn muxuu noqonayaa marka faradkii asalka ahaa baa la yidhi kane farad aan asal ahayn baa jira waa salaadii nadarka ahayd oo kale qofkani wuxuu nadray salaad salaadaasi farad bay ku tahay oo waajib bay ku noqonaysaa inuu nadarka oofiyo oo u tukado laakiin salaadaas asal ahaan farad kuma ahayne isaga ayaa nadray markii u nadray ayuu ayay waajib ku noqotay salaaddu haddii ay marka faradkaa tahay oo faradkaas waktiga le ay tahay in waktigeedii gala ayaa shardiya haddii ay salaad sabab la tahayna in sababkeedii la helo ayaa shardiya weeyaan si yaqiina oo hubaal ahna loo helo wuxuu ku misaaliyey sheekhu salaadan la yidhaahdo qorax madoobaadka salaatul kusuuf ama salaatul khusuufkiina waa la mid dayax madoobaadka iyo qorax madoobaadka salaada la tukado sabab keenta ayay leeyihiin maahane wakti ay soo galaan male sababtooduna waxa weeyaan inay ama qoraxdii madoobaato ama bishii ay madoobaato sababkeeda markii la helo ayaa salaadaasna waktigeedu gelayaa ee weli iyadoo aan qoraxdii madoobaan ama aysan bishii madoobaan salaadaa lama sii tukan karo maxaa yeelay sababtii keentayba lama gaarin weli haddii sababku uu dhammaadana hadda waktigeedii wuu baxayaa markaasna saas weeyaan shardiga saddexaadi marka wathaalithu shardiga saddexaadi dukhuulu lwaqti waktigii geliddiisa weeye walow bikhalabati danni malaha qaalib noqoshadiisa malaha adkaantiisaba ku galee qofkaan maladiisa inay qaalib ku noqoto ay ku xoog badato in salaada waktigeedii uu galay markii uu dadaalo kadib ayaa malihiisa waxaa xoog badanaya in salaadii waktigeedu galay fi salaati salaadii baa loo shardinayaa salaadii almu'aqatati ee la waktiye kalfardi waaba faradkii alasliya ee asalka ahaaye iyo wa tawaabicihii faradka waxyaabihii raacayey raatibooyinkii iyo sunnooyinkii raacayay faradkaasna waa la mid wa wujuudu sababi sababkii oo la helaa la shardinayaa filati salaadii baa loo shardinayaa lahaa sababun sababuu u sugnaaday ka salaatin kusuufi qoraxmadoobaadka salaadiisii weeyaan falaa tasixu marka asixi mayso salaatun salaad salaadaasoo mu'aqatatun mid wakti loo yeelay ah xataa yadkhula ilaa uu ka galo waktuha waktigeedu salaadii wakti leh ilaa waktigeedu uu ka galo ka hor ma asaxaysa weeyaan waktigeeda in lagu tukado salaada ayaa waajib noqonaya iyadoo weli aan waktigeedu gelin ma asaxaysa salaadaasi waxaa la yidhahdaa cibaadooyinka haddii waktigoodii laga hormariyo maba asaxaanba sideedaba haddii laakiin waktigoodii laga daba mariyo ay dhacdo cibaadadan in waktigeedii laga daba mariyo qado ahaan ayay noqotaay oo qado ayay u dhacdaa oo qofkan qof meel ku xiran buu ahaayo maxbuusa tusaale ahaan bil lagu jira ayuu garan waayey iyo bilihii baa isaga darmay waa dadaalay waxbuu xisaabay markii uu is yidhi bishii ramadaan waa la gaaray ayuu soomay hadhowtii baa waxaa u caddaatay bishaa uu soomay inaysan ramadaan ahayne bishii ka horraysay ee shacbaan inay ahayd ramadaankaas waa laga rabaa waxaa u caddaatay hadhowtii bishii uu soomay inay ramadaan kadib bishii shawaal ee ramadaan ka dambaysay inay ahayd qado ayuu ayay u noqonaysaayo ramadaankaa lagumale bishaas so bishaa uu soomayna qado ayay u noqonaysaa oo soomkii ayay ka gudaysaa waa sidaas marka cibaadadu haddii waktigeedii laga hormariyo meel ay aadaysaba male laakiin haddii waktigeedii un kadib la tukado oo ay dhacdo oo aan waktigeedii lagu tukan qado ahaan ayay u dhacdaa walaa salaatun salaadna asixi mayso salaadaasoo lahaa sababun sabab iska leh xataa yuujada ilaa laga helo sababu ahaa salaadaas sababkeedii yaqiinan dhab ahaan iyo hubaal ahaanna loo helo waraabicu shardiga afaraad ee ka mida shuruudii salaad istiqbaalu caynilqiblati qiblada caynteeda oo la qaabilo weeyaan in loo jeesto qiblada caynteeda yaqiinan hubaal ahaana loogu jeesto filqurbi dhowaanshaha waktigee waktigiisa wadannan mala ahaan lagu qaabilo kacbadii filbucdi fogaanta ilaa fi naafilati safari safarka sunnadiisii maahane iyo wa salaati shiddati alkhawfi cabsida darnaanteeda salaadeedii labadaas salaadood maahane inta kale in la qaabilo qibladii ayaa waajib noqonaysa oo weliba qiblada caynteedii la qaabilo sidee baa loo qaabilayaa qiblada caynteeda qofku haddii uu u dhow yahay oo meel uu kacbadii ka arki karo uu joogo yaqiin ahaan iyo hubaal ahaan inuu u qaabilo kacbada caynteeda ayaa la doonayaa haddii uu ka fog yahayna mala ahaan inta dadaalo meeshii uu u maleeyo qibladii caynt kacbadii caynteeda inay ku aadan tahay halkaas ayuu u tukanayaa oo u qaabilayaa weeyaan labadan salaadood ee laga soo reebayoo salaaddii sunnada ahayd ee qofku uu ku tukanayay daabaddiisa korkeeda taas waajib kuma ahayn badanaa in uu qibladii qaabilo weeyaan isagoo halkaasay ula socoto ayuu qaabilayaa ayuu tukanayaa weeyaan meelaha qaar laakiin qibladii inuu qaabilo waa lagama maarmaan meelaha qaar inuu qibladii qaabilo waa lagama maarmaan gaar ahaan haddiiba qof lugaynayo uu yahay isagu qiblada ayuu qaabilayaa markuu salaada xidhanayo iyo rukuucdii iyo sujuuddii iyo fadhigii labada sujuudeed u dhexeeyey kuwaas inuu qiblada qaabilaa isaga waa khasab marka salaadaa sunnada ah ee uu qofku ku tukanaya isagoo daabadda saaran iyo salaatul khawfka salaada la yidhaahdo cabsidii inta darnaato cadowgii la isdhex galo oo kayfa amkana si alla iyo sidii suuro gasha loo tukanayo labadaas ma ahana inta kale waxaa shardiya in qiblada la qaabilo oo qofku kacbada uu u jeesto haddii uu u dhow yahayna yaqiin ahaan uu u qaabilo oo ugu jeesto weeyaan haddii uu ka fog yahayna mala ahaan war raabicu shardiga afaraadi istiqbaalu caynilkacbati kacbada caynteeda oo la qaabilo weeyaan yaqiinan hubaal ahaana loo qaabilo filqurbi dhowaanta wadannan mala ahaan loo qaabilo filbucdi fogaanta marka uu ka fog yahayna inuu mala ahaan u qaabilo meeshii uu u maleeyo u qaabilo weeyaan ilaa fi naafilati safari safarka sunnadiisii maahane iyo wa salaati shiddati alkhawfi cabsida darnaanteeda salaadeedii baabu arkaani salaati salaada arkaanteedii baabkeedii weeye maadaama shuruuddii salaada uu soo sheegay ayuu halkaana wuxuu ku sheegayaa arkaantii waxyaabaha rugniyaalka iyo tiirarka salaadu ay ku taagan tahay oo salaada qayb ka mida ah waxyaabahaas ayuu sheegayaa shuruuddu oo waxyaabihii la iska doonayey oo haddii la waayo aan salaadii la helayn laakiin salaada aan ka mid ahayn weeyaan oo juz ka qayb ka mida salaada aan ahayn laakiin arkaantu waa qayb ka mid ah salaada tiirar ka mida weeyaan salaadii istaaggii iyo xirashadii iyo rukuucdii iyo sujuuddii iyo waxyaabaha arkaanta oo dhani waa qaybo ka mida salaada nafsadeeda laakiin shuruuddii hadda aynu soo marnay dahaaradii iyo cawradii oo la asturayay iyo waktiga geliddiisii iyo qibladii la qaabilayay iyo salaada nafsadeeda qaybo ka mida ma ahayn shuruud iyo arkaan shardi iyo rukni sidaas ayay marka u kala duwan yihiin arkaanuhaa salaada tiirarkeedu talaatata cashara saddex iyo toban weeye saddex iyo toban rukni ayay leedahay salaadu al awalu rukniga ugu horeeyaah anniyatu niyadii weeyaan maqruunatan ayadoo mid lala xiriiriyey a niyadaasi bijuz-in qayb qaybkaasoo min takbiirati alixraami xirashada takbiirteedii ka mid ah alawalu rukniga koobaadi anniyatu niyadii weeyaan maqruunatan xaal ay tahay niyadaasi tii lala xiriiriyey bijuz-in qayb qaybkaasoo min takbiirati alixraami xirashada takbiirteedii ka mid ah allahu akbarta ayuu la xiriirinayaa wathaani rukniga labaadi alqiyaamu istaag weeye fi lfardi salaadii faradka ahayd loo istaago lilqaadiri xaal uu u sugnaaday istaaggaasi kii awooday caleyhi cala alqiyaami istaagga awooday qof alla iyo qofkii istaag awooda si kastaba ku awooday walow bimuciinin oo xablin xarig buu ku istaagi karaa qof u kaalmeeya ayuu ku istaagi karaayoo caawiya oo istaajiya inta qofku uu istaag awoodo fadhi inuu ku tukada looma ogola dadkaa socod badan oo waxaad arkaysaa carradooda lugeeya haddana salaaddii odhanaya fadhi ayaan ku tukanaynaa istaagba qofku intuu awoodo fadhi looma ogola istaaggiisaas ha ku dhammaysto haddii istaag keliya uu ku tukan kara weeyaan alqiyaamu istaag weeyaan filfardi salaaddii faradka ayd loo istaago lilqaadiri cala alqaadiri midkii awooday dushiisa xaal uu ahaaday istaaggaasi caleyhi cala alqiyaami istaagga awooday waman cajaza qofkii ka cajiza oo ka tabar beela cani ilqiyaami istaaggii sallaa wuu tukanayaa jaalisan asagoo fadhiya fa in cajaza haddii uu ka tabar beelo uu ka cajizo cani iljuluusi fadhigiina iddajaca wuxuu u jiibsanayaa calaa janbihi dhinaciisa dhinaciisa midig ayuu u jiibsanayaa waa tah wastaqbala alqiblata qibladiina wuxuu ku qaabilayaa biwajhi wejigiisa iyo wa muqadami badanihi jirkii hore tiisa hore qaarkiisa hore wa yukrahu waxaa la kahanayaa oo karaahiyaa dajaca inuu u jiibsado cala aljanbi dhinacii alaysari ee bidix min gayri cudrin cudurdaar la'aan haddii qofku istaaggii u awoodi waayo awood u yeelan waayo fadhigii ayuu ku tukanayaa fadhigii haddii uu awoodi waayona dhinaciisa midig ayuu u jiibsanayaa qibladana wuxuu u jeedinayaa ee uu qaabilinayaa wejigiisa iyo qaarkiisa hore waman cajaza qofkii ka tabar beela cani ilqiyaami istaaggii sallaa wuu tukanayaa jaalisan asagoo fadhiya fa in cajaza haddii uu ka tabar beelo cani iljuluusi fadhigiina iddajaca wuxuu u jiibsanayaa calaa janbihi dhinaciisa waa dhinaciisa midig wastaqbala alqiblata qibladiina wuxuu ku qaabilayaayo wuu u jeedinayaa biwajhi wejigiisa iyo wa muqadami badanihi jirkiisa intiisa hore muqadamka inta la hormariyay jirkiisa ka mida waa qaarkiisa hore wa yukrahu waxaa la kahanayaa oo karaaha noqonaya an yadajaca inuu u jiibsado cala janbi dhinacii alaysari ee bidix min gayri cudrin cudurdaar la'aan isagoo ay u suurowdo inuu dhinaca midig u jiibsado uu sidaa ugu tukado inuu bidixdii u tukado cudurdaar la'aan karaahiya weeyaan fa in cajaza haddii uu ka tabar beelo can ilidijaaci jiibsigii haddii uu ka tabar beelana uu ama dhinaca midig u jiibsanaya ama dhinaca bidix istalqaa wuu qoorqooraysanayaa calaa dahrihi duudkiisa qoorqoor iyo jeego jeego ayuu sidaa ugu seexanayaa duudkiisa wa yejibu waxaana ku waajibayaa caleyhi qofkii tukanaya dushiisa an yarfaca inuu kor u qaado ra'sahu madaxiisa bishayin wax un inuu kor u qaado madaxiisa liyastaqbila si uu ugu qaabilo alqiblata qiblada biwajhi wejigiisa wa an yejlisa inuu u fadhiistaa ku waajibaysa lirukuuci rukuucii iyo wasujuudi sujuudkii in amkanahu hadduu u suuroobo daalika arrinkaasi fa in cajaza haddii uu ka tabar beelo marka ashaara bira'sihi madaxiisa ayuu ka ishaarayaa fa in cajaza haddii uu ka tabar beelana ashaara wuxuu ishaarayaa biajfaanihi baararkiisa indhaha baararkooda fa in cajaza haddii uu ka tabar beelana inuu indhaha baarkoodii salaaddii ka ishaaro ajraha wuxuu dareerinayaa arkaana salaati salaada tiirarkeedii buu calaa qalbihi qalbigiisa ka dareerinayaa wa fii daalika wa fii jamiici daalika kaa la soo sheegay dhammaantii dhexdiisa laa yanqusu ma ka nuqsaamayo oo ma ka dhimanaanayo min ajrihi ajarkiisii shay-un shayna ka dhimanaan mayo qofku haddii uu awoodi waayo labadii dhinac qoorqoor ayuu u seexanayaa jeego jeego markaa uu jeego jeegada u seexdo waxaa laga rabaayo waajibku ah haddiiba u awoodo inuu madaxiisa kor u soo qaado si wejigiisa uu u qaabiliyo qibladii inuu sidaa usoo tiiriyo madaxiisa oo uu horay usoo qaado ayaa waajib ku noqonaysa haddii uu awoodo si uu qibladii u qaabilo weeyaan rukuucdii iyo sujuuddiina haddii ay suuragal u tahay inuu usoo fadhiista ayaa ku waajibaysa ee haddii uu intaasoo dhan ba awoodi waayo madaxiisa unbuu ka ishaarayaa salaadii oo uu sidaa madaxaun uga tukanayaa madaxiina waa awoodi waayo inuu ka ishaaro indhaha baadadkooda meeshaan indhaha baarkooda ayuu ka ishaarayaa markaasna iyadiina waa u suuroobi weyday qalbiga ayuu ka dareerinayaa arkaantii salaada qofka sidaa u tukanaya marka ee inta istaaggii awoodi waayey qaybahan lasoo sheegay midba mar u tukanaya ajrigiisii wax ka nuqsaamaya lama arko ilaa tabartiisiibaa inta noqotay qof istaag ku tukaday oo kale ayuu ku ajri noqonayaa intaasuu sheegayaa marka sheekhu fa in cajaza haddii uu ka tabar beelo canilidijaaci jiibsigii uu labada dhinac midib jiibsanayay istalqaa wuu qoorqooraysanayaayo qoorqoor buu u seexanayaa jeego jeego calaa dahrihi duudkiisa wayajibu waxaa ku waajibaya calayhi shaksigii an yarfaca inuu kor yeelo ra'sahu madaxiisa bishayin shay inuu kor ugu qaado madaxiisa ayaa ku waajibaya shay inuu ku tiiriyo oo uu sare ugu soo qaado madaxiisii weeyaan waa in allah iyo intii u suuragala madaxiisa in uu sidaa sameeyo uu shay sare ugu soo qaado sida barkintii oo kale waxbuu hoosta ka gelinaya markaasuu madaxiisii sidaa sare ugu soo qaadayaa ugu soo tiirinayaa wey wayajibu waxaa ku waajiba caleyhi dushiisa an yarfaca inuu kor yeelo ra'sahu madaxiisa bishayin shay uu kusoo kor yeelo liyastaqbila si uu u qaabilo ugu jeesto alqiblata qiblada biwejhi wejigiisa uu u qaabiliyo qiblada wa an yajlisa inuu usoo fadhiista ina waa waajib lirukuuci rukuucdii iyo wasujuudi sujuuddii in amkanahu qofka tukanaya haddii ay suuragal u tahay daalika kaa la soo sheegay ee fa in cajaza haddii uu ka cajizo u ka oo u tabar u tabar waayo inuu qoorqoor u seexdo iyo jeego jeego ashaara bira'sihi madaxiisu ka ishaarayaa haddii uu labadaas la soo sheegayna uu ka cajizo weeyaan waa rukuucdii iyo sujuuddii inuu usoo fadhiisto buu ka cajizay madaxiisu ka ishaarayaa weli jeego jeego u jiifa ayadda isagoo jeego jeego u jiifa weli baa waxaa la yidhi markii hore haddii uu awoodo madaxiisa waa ha ku tiiriyo ha ku soo taakeeyo sujuuddii iyo rukuucdiina ha usoo fadhiisto haddii uu labadiiba awoodi waayo madaxiisa unbuu ka ishaarayaa fa in cajaza haddii uu ka cajizo oo madaxii inuu ka ishaarana uu awoodi waayo ashaara wuxuu ka ishaarayaa salaadii biajfaanihi baararkiisa indhaha baararkooda weeyaan fa in cajaza haddii uu taas ka cajizo oo u awood waayana ajraa wuxuu ka dareerinayaa arkaana salaati salaada arkaanteedii buu calaa qalbihi qalbigiisa ka dareerinayaa istaaggii iyo niyadii iyo allahu akbartii lagu xiranayay iyo rukuucdii iyo ictidaalkii iyo sujuuddii iyo sidaasuu qalbiga uga dareerinayaa arkaantii oo u soo marinaya qalbigiisa wa fii jamiici daalika kaa la soo sheegay dhammaantii laa yanqusu ma ka nuqsaamayo oo ma ka dhimanaanayo min ajrihi qofkaas ajarkiisii shay-un shayna ka dhimanaanmayo wayajuusu waxaa u bannaan lilqaadiri qofkii awooday an yusalliya inuu tukado waa u bannaan annafla sunnihii qaacidan isagoo fadhiya wa mudajican isagoo jiifa inuu tukadayna way u bannaan tahay laakiin thawaabulqaacidi midka fadhiya oo fadhiga ku tukanaya thawaabkiisu nisfu thawaabilqaa'imi midkii taagnaa thawaabkiisa barkii weeyaan wa thawaabulmudajici midkii jiibsaday thawaabkiisuna nisfu thawaabilqaacidi kii fadhiyey thawaabkiisa barkii weeye qofku hadduu tukanayo salaad sunnaa salaada loo istaagayo in loo istaagayo ay waajib tahay waa salaaddii faradka ahayd alqiyaamu fi lfardi waa kii soo yidhi ee haddii uu salaad sunnaa tukanayo isagoo awooda oo sunnadii istaagba ku tukan kara inuu fadhigiisa isaga tukadayna waa u bannaan tahay laakiin xagga ajrigii ayay kala duwan yihiin kii istaagga ku tukanayay oo sunnadaan isagoo awood u leh inuu istaagga ku tukado inta wahsaday fadhiga isaga tukado isaga tukaday midkii istaagga ku tukaday ajrigiisii barkii buu leeyahay waxaa kaloo u bannaan inuu iska seexdoo dhinac dhinac u tukado salaaddii sunnada ahayd isagoo awooda fadhi iyo istaag markaasna kii fadhiyey barkii ayuu sii yeelanayaa xagga ajriga wayajuusu waxaa u bannaan lilqaadiri kii awooday an yusalliya inuu tukadaa u bannaanaa nafla sunnihii qaacidan isagoo fadhiya wa mudajican isagoo jiifa inuu tukadaahina waa u bannaan tahay dhinacu jiifa laakiin thawaabulqaacidi midkii fadhiyey thawaabkiisa kii fadhiga ku tukanayay thawaabkiisii nisfu thawaabil qaa'imi midkii taagnaa thawaabkiisa barkii weeyaan wa thawaabulmudajici kii dhinaca u jiifsaday thawaabkiisuna nisfu thawaabil qaacidi kii fadhiyey thawaabkiisa barkiisa oo kale weeye waathaalithu takbiiratu lixraami wallahu subxaanahu wa tacaala aclam